ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhimatay dagaallo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay gobolka shabeellada hoose ku dhex marayay maleeshiyada al-shabaab iyo mid ka mid ah beelaha gobolka mas-uuliyiin ku sugan gobolka ayaa v o a u sheegay in al-shabaab ay bartilmaameedsanayso deegaano gaar ah oo ay ka mid yihiin muuri lambar konton iyo tuulooyin u dhexeeya iyaga oo dadka degaankana ku eedeynaya in ay wada shaqayn la sameeyeen dowladda soomaaliya dagaaladan ayaa ismaaciil xuseen farjar oo ka waraystay maxamed cumar waa maxamed cusmaan yariso arrintaas beelmaan way socotaa muddo laba bilood ah dagaalo badanaana dhex maray dagaaladeenana cid aan ka warqaban male maxay ku salaysan yihiin dagaaladeenu kulley al-shabaab baad ogtahay dhibaatooyin badan jidka la isku xira afgooye ilaa shalambood qaraxyo badan inay geliyaan qarax markay dhigaan shacabkii xoolaha jiray in la laayo waxyaalahaasa u gegsa weyne kow tan kale labaad zakaadka ay xoog ku aruursanayaan xoolihii iyo beerileyda arrimahaasi nimankan waad ogtahay kulleybo hoteelada madax badan ay laayeen hoteel qarax ay ka dhigaan nabad ma ay rabaan dawladnimo ma rabaan maamul ma rabaan marka waa dad diinta beenka sheegaya oo sharwadayaal ah waan gartay wararka v o a helis waxaa ka mid ah in deegaanka muuri ay al-shabaab qabsadeen sidoo kalena xalay ay weerareen kilomitr konton wararka maxaa ka jira iyaga inta hore ay dagaal kusoo qaadeen meydad badan iyo dhaawac badan ay ka carareen iyagoo ciidamada war i waaye ay hayne kadibna muuri xalay habeen hore waxaa dhacday laba nin baawur wata oo deegaanka ka mid ah inay dilaan madaxa ay kajajabiyaan oo meel saliina la yidhaaho hoosteeda ay soo dhigaan jeel laba boqol iyo konton neef dhanna ay qaadaan wadaad macla dugsan ay dilaan kadibna gurmad badan iyo dadaal badan aan samaynay wadada ay maraan oo dhibka naga haysto waxay tahay afgooye iyo laantabuur aan ciidan dawladeed iyo ciidan deegaan midna as joogin marka ciidamada militariga iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanaya ayaa hawlihii galay marka deegaankan u badan ciidamada militariga waa ku yaryahay marka waxaa dhacday jeeli in xoog lagu soo furto meel gendarsi la yidhaahdo lagu soo qaado annaga ciidankeena halaa kasoo dhaawacmay kadibna cabdidubilna meel la yidhahdo dagaalay kusoo qaadeen iyagoo dhooweyda ka yimid dagaalkii waa laisku farbuxay annaga kolley dhinaceen dhimashii dhaawac ilaahay waa badbaadiyey ayagana jab iyo halaag ay la kulmeen xalay waxay soo galeen muuri ayagoo sikadiisa ciidamadana ay daalan yihiin afar guri ay gubeen iyo dukaamo waa dhaceen sokor iyo waxay qaadanayan waa qaateen isla markii gurmadaa ka daba yimid waa laga saaray ilaa salaaxa kolleyba dhaawac iyo meyd badan ay qaateen kadibna xalay laba saac waxay soo weerareen ceel wareegow hal wiiloo ciidankaa ku dhintay ayagana shanaa laga dilay haddana meydkooda shanta laamiga ceel wareegow waas yaalaa amasom iyo wixii saacbaa fiirsanaaya marka dagaalkan dagaal oo ay caadaysteen waa nimankan ku dhufee ka dhaqaaq laakiin wax ay ka tarayaan deegaanka male shacabkana waxaa ka go-an inay silaarahooda iyo gamuurakooda iyo wax walbo ay qaataan ay iska dhiciyaan waan la iska dhicinaa markastay guud ahaan markaa isu geysid idinka maxaa idinka dhintay dagaaladan ugu dambeeya aad ii sharaxday inay deegaano kala duwan ka dhaceen kuwo aad weerar qaadeen iyo kuwo lasoo weeraray deegaanaha kusugnaydeen guud ahaan maxaa idinka dhintay idinka
labaa qabnaa dhimashana alxamdulilah ceelwareego wiilkaan ku dhintay iyo hal iyo afar nin oo baawur iska saaran oy degsadeen oo shacab ah aan qora wadan baawurtoodana ay dhaceen laangurusan iyo kaarib iyo rag kale ay wadaad masaakiina gurigiisa iska jira oo dugsi qur-aanhaya ay dileen afar ilaa laba lixan afar oo shacab ah iyo ciidamadoo laba ah iyo laba naga dhaawacantay wax kaloo na gaaray male shacabkaas argagaxis ay jiriyeen maayne oo qax iyo barakac ay shacabka qaxiisa badan aa dhib aad iyo aad noogu saameeyey maanaa ciidamadeena way badqabaan ayaga laakiin dhimashadooda iyo dhaawacooda intaa martabali afar ragaa laga dilay afar iyo toban qoran waa laga qaaday baawurkoodan waa la gubay maxaad is leedahay kor way u soo qaadeen weeraradan iyo dagaaladan cusubee dhex maraya idinka iyo al-shabaab annaga waxaa kor u qaaday anaga ciidamo military oo qaar ka mid ah ciidanka deegaanka oo laba boqol rag ah ayaan ciidamada dawladda hubkooda iyo qori booshkooda iyo naf iyo maal aan laba boqol rag aan militariga dawladda ku wareejinay maalintaas kadib waxay yidhahdeen si baasiyiin ciidana dawladda ku darteen ciidamadii dawladda aan oo macnaha haddii mar in nin qor wato iswarwareegayaan aragnay anaga iyo guddoomiyaha labar konton waa tashanay ilaa laba boqol rag qoryahooda iyo boodiskooda ayaa waxaan ku wareejinay wasaaradda gaashaandhiga maalintaas kadib dagaalkeena meelka bilaawday ilaa al-aanana sababaha keentay waxay tahay maxaad ciidamadaas dawladda ugu darteen iyo waxyaalahaas ay ka bilaabatay annagana dawlad ma diidanay maamul ma diidanay nabadaan rabnaa shacabkeenana waa shacab masaakiin ah shabaab waa cadow waana la iska dheeraa hadday xoolihii dhacayaan shacab dirayaan ilma sakiira kor iyo toban rag oo waxaa oo ilma yar yar ah iyo hal baawur ayaa maqan nolol iyo jeer aan ugu hayne rag kale hadda maqan oo laba wiil ah oo baawur laga degsaday nolol iyo jeer laguma hayo dadkan maqan ma al-shabaab baa kaxaysatay adeer tusaalahaan waxaad ii sheegtay koob iyo toban meela iyo laba meela saddex iyo toban qof inay maqan yihiin al-shabaab baa kaxaysatay macla baawur caano oo ka yimid xamar muuri intay soo gaarin ayaa la afduubay dhalinyaro oo xamar ka soo raacday oo yaryar asaarnayn iskoole iyo jaamacada ka yimideen oo hooyadooda iyo aabahooda inay soo salaamaan rabeen koob iyo toban rag iyo macla baawurkii iyo wixii dhiiloo saarnaa iyo wixii bariis iyo adduunya oo shacabku ay wateen oo ganacsato ah dhan ay leexsadeen al-aana nolol iyo jeera laguma hayo way maqan tahay rag kale oo baawur dhanaana iyo jabdarka dhexdooda laga degsaday laba meedkooda waa la helay labada kalena waa la la-yahay labada baawurna waa la la-yahay marka goormay dhacday arrintani arrintan muddo toban iyo shan bilaal ilmaha yar yar oo wiilasha maqan waa labaatan iyo maanta waxay maqan yihiin labaatan iyo sideed beri kuwa kalena toban beri ay maqan yihiin labadan wiil oo nabadoonka iyo ninkan ganacsatada ah ayagana meedkooda la helay laba habeen ay haysteen labada wiil kale al-aana waa maqan yihiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed cismaan yariisow oo ismaaciil xuseen farjaro washington jooga uga warramayey dagaallo afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay gobolka shabeellada hoose ku dhex mariyey maleeshiyada al-shabaab iyo mid ka mid ah beelaha gobolkaasi degan halkaad kala socoteenna waa washington